barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaaniga sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha abriilla waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a silsiladii gobaad oo maraysaa heer gebageba ah gobaad fariin ayay soo dirtay toddobaadkan waxaanay jawaabo ka bixisay martiqaadyo kala duwan oo loo fidiyey sidoo kalena yaxye ayay fariin kooban u dirtay wiilkii aan gacloodee jacaylkana guyaal badan gaawaha u culayow mar hore aan geraaroo sheegay inaad gadoonto gabadh kana la haysee gefka aanan geyin iyo eedguudka haysulin dhanka kale guhaadow afgobaadsi kaa noqoy caashiq bay gubaayo oo iga jaray gasiinkoo gobaaday daraaddaa gamci waaye leylkii haddii gobaad ay macaslaamaysay yaxye waxaa meel soke ka soo baxday inan kale oo leh fursaduhu haddii ay ku soo maraan lama dayaco hal kalena yaxyow garo mar haddaad gariifto gobaad aad ka samirto gabdhahaa gudaha yaal aad u tahayba guurdoon anigaa garaadow garabkaaga joogo aan oday gaboobiyo kaa raacin geniyo gudaha hargeysiyo guri kula dhex joogee hadda gacanta iidhib ma baadinimaan lahayn bay ag joogtaa bay gabadhani leedahay dhinaca heesahana barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo axda kama maqna
waxaan filayaa sawirkaasaa la iska daawadaa miya naftan kusoo sabaa sawirkaaga habeeney maalin horteeda aad yaala.
iyo aad waa sawirkiisii qofkii ay jeclayd marka aroortii markay oo soo isagiina kacdo be.
xagga dambe ayaynu heesta ku ogaan doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaa dhegaystayaashu ay kaga bogan doonaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in puntland ay ogolaatay habka doorasho ee laba kun iyo lix iyo tobanka iyo wixii ka dambeeya oo hore ay uga biyadiidsanayd madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey ogolaanshaha dowladda puntland ku ogolaatay qaabka doorasho ee laba kun iyo lix iyo tobanka iyo wixii ka dambeeya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in qa- in qabyo qoraalka heshiiska laga wada hadlay uu yahay dadaal dheeri ah iyada oo ay ku jiraan qodobo aad muhiim u ah oo ay habboon tahay in looga wada hadlo loogana heshiiyo madalada madaladan idhaahdee isku jira tan iyo aan halka ku celiyo in looga wada hadlo ama looga heshiiyo madallada isku jira sida tan hogaamiyaasha qaran ee dhowaan dhici doonta iyo hay-adaha dastuuriga ah
duulimaadyada ayaa si xadidan axaddan maanta ah dib uga bilowday garoonka magaalada brasilis halkaasoo ay weeraro ismiidaamin ah oo daran ay ka dhaceen ku dhowaad laba toddobaad ka hor qaraxyada halkaasi ka dhacay iyo xarun gaadiid oo goobtaasi ku dhowaa ayay ku dhinteen dad gaaraya laa iyo laba iyo soddon qof waxaana ay burburiyeen qaybta laga dhoofo ee garoonka ku yaala magaalada brasilis dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay xeebaha jasiiradda fanautu ee ku taalla dhinaca koonfureed ee badweynta baasifiga wararka soo baxaya ayaa sheegaya inaanay jirin cabsi weyn oo la xidhiidha dhulgariirkan gaar ahaan in lala xidhiidhiyo sunaami ama uu khasaaro weyn geystayba waaxda qaabilsan aqoonta dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirkan eh, cabirkiisu uu gaadhayay ilaa lix dhibic sagaal heerka lagu cabiro dhulgariirada ee magnitiyodka kaas oo xuduntiisu ahayd meel siddeetan kilomitir waqooyi kaga beegan port orly waxaana joogiisa hoose uu gaadhsiisnaa ilaa shan iyo soddon kilomitir
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ismaaciilow ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka in goor dhow dhegeystayaashu soo wadnaa qayb dhan oo barnaamijkaas ka midana waa silsilada gobaad waxaan goor dhoweyd maqlaynay anigii dhegeystayaashaba in gobaad ay macsalaamaysay yaxya maxay ku gariiftay marka hore haddaad noo soo koobto Een, horta sheekadu iminka gebageba waa maansadii ugu dambeysay iyadu gobaad ka tirso waa garta waaba soo Yax- xirtaba sheekada yaxyana toddobaadka horeu soo xidhay waa garta marka sheekadani waa sheeko ilaa sagaal iyo toban xalqadood een, eh, sideed iyo toban xalqadood ayaa baxay marka sheekadan waxay ka hadlaysay marka hore horta waayo kala duwan ayay sawirka bixinaysa Aad oo iyo aad.
jacaylka nolosha maxaa la odhan tahriibka caashaqa dhinacyo badan bay gelaysa intaasoo dhan waan la soconnay marka haddaan kuusoo koobo ama jawaabtaada oo kooban ku siiyo gobaad marka hore waxay leedahay anigoo gobolka kula jooga ayaa marka hore een, markii aan tahriibay ayaanad iigu soo gurman habkii la filaya markii dambe ee aan tegay qurbahana sidii rag yeeli jiray maad yeelin hay marka intaas iyadu griifkeedu waa garta halkaasu ka yimi waa garta marka yaxyay way isdaayeen hadda iyo gobaad iyadu saasay tiri laakiin gabar kale hoosta meel hoosoko ka soo baxdoo leh baadinimaan lahebay ag taalla haddii gobaadku diidda anaa jooga marka maxay gabadhaasan rabtaad kale Een, waayaha noloshuu kala gedgedisan yahay hay qof waxaa laga yaaba meel inuu ka dayo marka maansada dhalinyaro kala duwan baa maansada ka qaybgelisay inantan waa inan hal abuur oo ku sugan magaalada hargeysa marka sheekada marba dhinac baa laga qorxiya marka waxay tiri haddii dhinaca waxay tiri ay ka baxday gobaad dee dhinaca kale maan kasoo galo
meeshaas fursad baa ka bannaan ba istreelabood Fu- fursada aada uga bannaan baa waxaan layidhi waxaan maqli jiray daahane dafanaa ag jooga Ya.
haddaad daahane haye dafanaa ag jooga haddaad adigu daahdaah badan tahay qof fara fudud aa ku ag jooga Dee mid- marka yaxya waa lala boodi doonaa saan qiyaasa iyo bal sheekadaasi een, ah, gobaad iyo guud ahaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka markana kusoo dhawaada iyo ismaaciil farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaad dhegaysanaysaan qaybtii siddeed iyo tobnaad barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan silsiladeennii gobaad oo haatan maraysa meel gebagaba ah ayaa hal abuurro kala duwan ay farriimo soo direen gaar ahaan maansooyin ay soo curiyeen aynu aadno dhinaca iyo gobolka galguduud maxamed cabdulle xasan oo ku sugan guriceel ayaa wuxuu jawaabo u dirayaa hal abuurro kala duwan oo silsiladda gobaad ka qayb qaatay oo iyagu dalka wax ka sheegay gaar ahaan waxay u badnaayeen niman qurba jooga wuxuuna leeyahay hadda dalku waa barwaaqo ee maagista ha laga daayo abwaanada garaad kale gabayada isdhaafsaday marka hore salaan guud iga hooya gacalow marka xiga deydiyo anna garashaday gabay ayaan soo gudbinayaa ii goleeya heellada xaajadan gelgelatee nin weliba garaadkii gabayada ku sheegoo u gorfeeyey sow rabo balaan gala gunteedoo gaday aniga ila tahay ku gudbiya fariintan odaygii gurxamayay gamantan lix iyo toban aan gaarin weliyo hadda guudka loo dabay gabayada u turiyo waa guurso doonaa golihii ka sheegow garaadkaadu gaabna odaygii gaboobee gu sagaashanaa jira garka oo ciroobee gowsuhu dhammaadeen gobaad baan calamadayo guri aan la gelayaa waa kan golihii keenee muxow uuga leeyahay mise muu garaawsanaa in gu-yaalkii hore ee gabdhaheenna soomaan ragga lagu gumay jiray wakhtigoodii soo guray saakana gayaankooda ragga ay ka goobtaan geyigaa carbeed iyo qadar gaararkeeda gabankii ka heesay gobod waan ku jecelahay geeraar ku sheegow maankaadu gaabna ma gabadha gaduudane qurux guu la siiyey geyigay ku dhalatiyo galjiniyo hargeysiyo garawiyo cadaadiyo galisoor ilaa ayl guraceel jinaad iyo dhulka geelu daaqee geesleyda arig iyo geenyadu ku nooshahay iyadiyo gayaankeeda cashaq wada gorfeeyeen gelbiskiiyo mashxaradiyo guddoonkiiyo ciyaaraha dhallinyaro ku gaamuray loo goleeyay heellada sacabkana garaaceen miyaa tiri usoo guur dhulka lagu gumoomee guyaal hore raggii tegay gasiinay cunaan iyo waxay gowska saaraan goor hore ka waayeen geesta washington iyo ninka galabta joogay geerarada ka tiriyow gabyaayow haddaad tiri geyigii maxaa yaal waxaan galabta kaa idhi waa golo barwaaqo gaajiyo haraan male gumaystuhu ma geli karo gesiyaal haldooraa ka xoreeyay goor hore adigiyo gadaadiyo kuwa gabaydantoodee qurbaha u gooshee guna ciiro qaatee guri gaala leediyo ganiyaad ku faarow haddaad galabta moog tahay geyigeennu waa nabad aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdulle xasan oo guriceel ku sugan dhinaca kalena farxaan cabdi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho islamarkaana ku magac dheer farxaan zaki ayaa wuxuu jawaab u dirayaa hal abuur ku nool dalkan maraykanka oo toddobaadkii hore martiqaad u fidiyey gobaad sidoo kalena hadallo ka mida maansadiisa uu wax kaga sheegay gobollo ka mid a dalka oo uu leeyahay dee gamaanka iyo geel waxma- waxba ma gooyaan haddii aydanan guryo dhaadheer iyo fooqyo haysan sidoo kalena qaybta dambe ee maansadiisa wuxuu farxaan cabdi uu kula hadlayaa cabashadii ka timi yaxye yeebaash ragga giniga sheegtoo dibadaha ku gaamuray gabaahiir cidlaa iyo gabangoobi soo degay gaajiya haraadkana gula goosha garowga ah gaballuciya waa beri geerida cadaabta lageyigoodka door biday markay guulla mahadii goobaha hamuuntiya gaadheen shisheeyaha maxay nagu galayaan oo ay gayaankeen guudgoyn u heebshaan galgaceello gorofa lacagaan waxgoy karin qalbigood u geliyaan habee maalin gelinkeed galgaceel guyaal jira gabagabo ma yeeshee la garrama gayaankii kuwa dhaqanka gooyo garbasaarka tuuro diinteenna gees maray waxaan uga gol leeyahay gabankaa cartamayo ameerika guntoo- gunteediya niyo ku gaadiya waan gariifayaayee goor hore wuxuu yidhi basaboor galla yiriyo gaadiidka raaxada iyo guri barwaaqeed baan gacan ku hayaa ee gacaladaydaa giniyaadka qaadoo guri aan yegleelne niyeeg u soo guur ma gufaacadiisee qorob buu la guuxaa gabooyada duqoobow gaashada ka mayraa golahooda xaaqa gasiinkana u gaayaa guhaad iyo canaanbaa laabtiisa guuxe sida galowga mawciyo waa gumaysii hoose gacan haatis beena gabdhaheenna sooma rag baa geed fadhiisto guurtida u yeero ganiyaad ku faanee garta waa la gooyee waxay noqota gabadha ruuxay garsiisaa guri leeyegleelaa uu calafku gaaraa laakiin garaadkiis gadaal buu u rooree inantaa gobaada ma guunyaw u haayaa ma gasiin la quutiya hilib buu u gooyhaa ma geeslay la maaliya godol buu u haayaa gocoyada waraabkiya ma gaar buu u iibaa ninka baati geeyana geyigiis ma joogee ma darmaan gucleeyiya garnayluu ka dhiibaa wallee ginigu waa balo dhaqankeenna gees maray mar haddou gariifaa galgacaal geeyaal jira gabankaa waxaa odhan haddaad dooni giniyaad iyo gaariyaal badan u soo laaba geyiga xamar goonyaheediyo goobaha dalxiiskiyo hiliwaa mar soo gaar bilcankiyo gaheerkiyo kurus geelu leeyahay gasiinkaagu uu noqon waxba yaanan garamarin xaajada gunteedee gobaad kuuma qalantee ku galgala gabaadka geesta kale waxaan idhi gobaad ee ina adeer gaari qaaliyaad tahay waxaad gaadha giya aan gabdhaheen u roonayn waa golo waraabee geesigii ku doortoo guryasamo ku noolaa gaajiya haraad buu gudwarkii la jiiftaa gasiinkana ma quutee golmoon ooma weeye ma u gaban xilkiisee gamuunada jacaylka fallaaraha ku gamayee gallad eebba la arkaa idinkoo gardaadiya ubad garasho wacanoo hal abuurka gaadiya eelaynka gala oo haasaawo gudagala hagoynina xidhiirkee aan soo gunaanadu oo gooya hadalkee gaaridu ma goydaa geeree jacaylkee aad buu mahadsan yahay farxaan cabdi maxamed dhinaca kalena cumar ibraahim seef dheere ayaa leh haddii aan odayaashii da'da weynaa ka gaaciyey gobaad waxaa malaha haatan la marayaa xilliga ay ku habboonayd maahmaahdii odhan jirtay xaajo nimaan ogeyn ayaa il ka rida maxay ahaayeen gabannadan xilliga dambe maansada ku soo biiray ee weliba damacu qaaday ee weliba gobaad iyagu isku dhereerinaya sidoo kale wuxuu gar u dhiganayaa gobaad lafteeda gabaygii saldhigii waa geedgodoonkii farabaday geeraarka heesuhu geli noolba waa cayn gobaad guud haldhaalay odaygii gaboobee giniyaadka sheegtiya guud caddaa dhammaantiis mar haddaan ka gaaciyey gabanadaani waa maxay eega golaha soo galay jidda goonyaheedii gabayada ka yimid iyo guri aan yagleeln iyo yurub gobi ma joogtee washington usoo guur hadallada iskarab maray rag allow guracana gayaankaa isdoortee gundhigiisa caashaqa markay wada gorfeeyeen duul jira galbeedka intay gacan u haadsheen gabankii yaxye ahaa ka tahriibtay gabadhii gacalkaa iswaayo laba gees adduunyada kala jooga galabtoo xasuus aan go-ayn iyo gocoshada u dheer tahay war in laysu goobaa ragu nugu gar weeye kala geyntu waa maxay geyigeenna soomaal waa golo barwaaqee xaggee gabadha loo celin hadallada guraacan iyo gurabaasku waa maxay adiguna gobaadii yaxyaa gabay xilkiisii gabayada ku sheegtaye imisuu ku goobo guuraha habeenkii gudcur aan iftiin jirin ugudayay awga jilbis iyo abguri iyo gungumiyo libaax iyo muxuu halaq godkii galay geed ka durugsan higilkii imisuu gobaad iyo moday gacaladiisii dartan muxuu u galay halis gundhigeedu wuxuu yahay gobaad waad sahwidayee waxaa eedda kaa galay kuwii geyiga kaa waday gobannimo ku seejo gunnadaa ku baday iyo gasin gaala leedahay godobtaa raggii dhigay xarumaha garsoorkii heeg aynu geyne gabankii ku caashiqa goobtuu ku noolaa guryasama hargeysiyo gobolkaad ku dhalatiyo gurigaad ku abawdaba yaa ku yidhi kasoo guur gaadiidkaad ku dhooftiyo gaariga kumee waday dhanka kale gobaadey hablihii go'aansaday nin qurbaha guuyaali jiray inaan gogolba loo dhigin garta ruux yaqaan baa xaajadaasi gooyaye goor kaleeta soo shira allayleh gaf weeyaan waa gunaanadkaygee gambooley waxaan odhan waddan gaalma aadaha gunna cayr maqaataha dhaqankiis gardaadshaha gabdhow hodan qabeenka guriguu ku ababiyo geyigiisii joogaan noqon kara gayaankiin ninkastoo gaboobiyo qurbajo ka gaabsado waan gartay hadalka cumar ibraahim seef dheere wuu cad yahay haddaba gobaad lafteedii ayaa soo gashay toddobaadkanna maansada iyada oo maanso gunaanada jeedinaysa waxay u jawaabaysaa hal abuuradii kala duwanaa ee maansadan toddobaadkii hore iyo toddobaadkanba su'aalaha ku weydiiyey sidoo kale martiqaadyadii loo fidiyey ayay wax ka odhanaysaa yaxyo laftigiisa iyo garnaqsigiisa ayay iyana ereeyo kooban ka tilmaami doontaa wixii iyada kala gudboon sidoo kalena gobaad waxay leedahay haddii aan london joogo oo aan weliba buuggayga iyo qalinkayga aan qaatay aynu kala ammaan hello oo iscafino araar kuma gabanayo waa gunaanad maasadu gabagaba silsiladeed kala guurki weeyaan iyo gabay xidhkeennii gunta aan u soo dego aan madasha soo galo wiilkii aan gacloodee jacaylkana guyaal badan gaawaha u culayo mar hore aan geraaro sheegay inaad gadoonto gabadh kale lahaysee gefka aanan gayin iyo eed guudka hay sulin dhanka kale guhaadow afgobaadsi kaa noqoy caashiq bay gubaayo iga jaray gasiinkoo gobaaday daraaddaa gamci waaye leylkii weligaa guhaadow sida gobiyo caadad gacasaaga odagiyo intaad guurti keentaan gogol iima dhigan oo maad bixin gabaadayga gacalkayna maad siin maantana garaadkayku guhaadin maayo oo farabadan gayaankuiyo ducaan kugu galbinayaa geesta kale haddaan dayo waa adduunka doomiyo duni galab carowdee odayadan galbada idhi weli miyay gabyaanoo gobaad baa qudirayaan odaygaa gurxamayow baasaboor galaydhiya inta gini maraykan gaadhigaa caddaankaa guri dabaqa oo dheer gobaad kuma helaysaan iyo inan gashaantiya waxaan uga gol leeyahay waxa aanad gudanayn xilka guurku leeyahay gogol inaan la jiifsado geeri baa ka sharaf badan dhanka galena googaa gabanada cartamayow ninka gala sacuudiga gadar ninkaa kasoo lalay geyigeenna wacaniyo goonyaha adduunyada geeshka maanta joogow inta hooyo wadagoba raggu gabay xilkoodii ilma gabax ka leedahay wallee gogol angeejiye gamac kuma ladayne samiriga guddoonsada wariyaha gigima ee geedka noo hadheeye go-ashaalka fidiyow halabuurka gaamuray xasuusaan gaboobayn taariikhta kuu geliya balguddoon ismaaciil jiifta la ysku ganayaad geestaada qabatee caasha guud haldhaaye xeedho gabadh la siiyo mahad badan baliga gunud hadal waxaan ku soo goyn adduun waa giraanoo wakhtigaa isku raayo geeri lama gafaayee gaf midkaan u geystiyo midka godob tirsanaye gudaha xumaan ku haystiyo giddigiinab waanow guud ahaan isaamaxa wuu cad yahay hadalka gobaad aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo fariintaas inooga soo dirtay dalka sacuudi arebiya laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan ayaa leh waayadanba waan isqarinaya oo waxaan islahaa ha kala kicin jacaylka saaxiibadda gobaad iyo wiilka dhex maraya ee haddii ay socdaashay aniga ayaa diyaara ee gacanta ii dhiib wiil yahow yaxya geesi weeyaan haryeygaasa baxay oo go-aankiisu adag iyo waawiil gun iyo baar garaad guula saaree mar haddaad gobaaday hore ugu gujayso oo ugu haada caashiqa isna waagadiisee bagow maanta gaba iyo geeraar u tiriyo u gembiyey warkaagii annahee dhagacaloy mar hadduu geyiga yaga yaxye iyo gadiisiyo geesiyaal dhex joogaan anna gaabsan maayo maan goyn rajada weli gambayuuba haysane hadduu guud islaam yahay gudahana aqoon-yahan sumadiisa gaarkaa soomaaliya ay geli kasiin dooni maayo guulaan naquudina boggiisaan ku gamaya adna odaygan guuxee murqa goosanaaye kulba jiimka gelayow waadba kala gembiyan toogugaagaa fogaadee ka baq guulahaago cibaadada u gaar noqon intaad gaari dumar iyo aada gabar yar doonay oo gini kufaan iyo arrinkaagu gadis yahay guulaysan mayside googlo go-ah xidigiska ah ragga gudaha joogiyo gibley dusheediyo gudaheeda xamar iyo guryo same hargeysiyo ilamaa garoowana afku yaanu kula gelin waa goda hagaasirin hagelgelin ujeedada goobtaad ku dhalatiyo gurigaagii oo runa goob lagu hungoobiyo guri gaajo maahee adigaaga siingaal awow kula galbadayo garowgiyo gallaydiyo hilib geelkii kulula shimbir guban ku doortee hal kalena yaxyow garo mar haddaad gariifto gobaad aad ka samirto gabdhahaa gudaha yaal aada u tahayba guurdoon anigaa garaadow garabkaaga joogo aan oday gaboobiyo kaa raacin geniyo gudaha hargeysiyo guri kula dhex joogee hadda gacanta ii dhib aan garfayno xaajada ila gara tulaalaha yay guban ujeedadu nin kastaaba geeraar hadda ha u gibleeye horta aniga iga gunid garaad inaan ku jecelahay waan yaro gabanayo gobaad inaad la socotaan goor hore ogaado warankoo iganay baan mise gaasirayo labadaa isgarabyaal ee jacaylku guud yaal weligaa ha kala geyn ayuunbaan isgeriye hadduu guro jacaylkii talow aniga goortaa garab joogistaadiyo guurkaaga oo dhaba geesiyow mahelaya waan gartay meel soke ayay ka soo baxday laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg silsiladeennii gobaad haddii aad jeceshahay in aad dhegaysato qaybihii hore uga baxay silsiladan waxaad ka heli kartaa bogga la-anta afka soomaaliga ee v o a somali com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka dooran doona barnaamijka hibada iyo hal abuurka qaybtan aad dhegaysanaysayna waa qaybtii siddeed iyo tobnaad tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka sheekadan silsilada gobaad waa laysku murxaban maqli jiray oo faraha laysaga guubto maxaa iminkaa soo jiita xerkeeda qoslaya mar dhowed waxaa aad ii soo jiitay een, ah, dadku isku sibay u fikiraan soomaalida inta badan way isku Hey.
fikir dhow ileen mar haddii hal gey ilaahay ummadii ku wada uumay dhaqankii wax waxyaabo badan ay is jiraan waxaan aad ugu qoslay hilibkii geele kululaa waxaad ka doorata bay ii tiri Shimbir shimbi- guban.
shimbiro guban sheekadaas waxay soo xasuusisay maraan nairobi joogay dadka qurbaha ka yimid waxaan ka maqli jiray colostrolu leeya hilibka maaragtay hilibka gaduudan ha cunin waa hilibka looda iyo ariga ula jeedaan moogta haye markaas waxaa le maxaa la cunaa Hmm.
ilan labanaa sheekaysanaysoon saaxiibo nahay marka midaa wuxuu leeyahay marka chikanka waxaa la cunaa een, digaagaa la cunaa la dubay Haye.
markaasule war ninkaagaa weyne reerka dhan aabbaha u ah ma shimbir baad cunaysaa shimbir baad cunaysaa haye haye kan kalena wuxuu leeyahay hilibkan gaduudan haye.
colostrol uu leeyaho een, uh, w- jirka ama dhiigga macnaa subag buu ama leeyahay dhiigga.
dhiiggaagabuu subag gelinaya marka Haye. dee laakiin marka caashaay wiil- wiil kalena wuxuu dhihi jiray oo Haye.
isla aan wada shaqayn jirnay wuxuu dhihi jiray anigoo ri arkaya Haye.
shimbiro guban cuni maayo ma ninkaasa warkiis wax badan ka jiraano ninka waxaa laga yaaba waayaha noloshu Ha.
qofka inuu geeyeen waayo ummadda soomaaliyeed waxaa laga yaaba waqti aad u dheer waxay kusoo badbaadeen waa oonta xoolaha aad iyo aad waxaa kaloo jirta Marka- dalkan maraykanka laftigiisa Ha.
aynu joogno ama dunida meelo badan oo ka mid ah hilibka geelu iyo caanihiisu Ha.
gaar ahaan horta caanihiisu Ha.
waxa la yaaba super food baa lagu daray waa garta ee, maba yaalla ismaaciil oo Macnaha- lagu daraa waa dee xoogaa baa yaalla Haye, layskuma soo gaara laakiin super sabab- foodka maaragtay waa cuntooyinka khaaska ah ee aadka ee u dadka sarreeya dadka gaarkay cabaan waa gartay marka caanihiisoo kale aad bay wanaagsan yihiin haddan bay soo gaareen hilibka geela laftigiisu dee markaad dadkeenna eegtid dee iyo nolosha iyo xitaa qaabka difaaca jidhka say u u wuxuuga adkeeyaan u sameeyo haa waad arkaysaa qof baad arkaysaa la keenaya cusbitaal een, irbad baa lagu mudayaa suuxisa ah qofkii waa laga macnaa irbadii isaga ka tamar weynaanaya oo mararka qaar waa dadka iyo iyo iyo habsamayskiisa ismaaciil habsamayskiisa iyo iyo welibana dee waxyaabo laga helo maadooyin laga helo waa ca- gartay caana marka ama marka hilib.
waxyaabahan aadka uga sii hela waxaa ka mid ah een, inta badan hadda dadkii soomaalida ee soomaaliya jooga weli waxay aaminsan yihiin marka digaag inuusan cunno ahayn in ukuntaa laga cuna maahane Aad digaag iyo- cad cad la raaca male aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa dhinacii tahay- heesaha maxaa maxaa saaka noo soo qaban lahayd caashay gabagabada idaacadda ayaynu kusii doonay dhinaca heesaha ismaaciilow dhinacaagamaan usoo riixi markana haddaad dhinacayga u soo riixdo hees baan noo soo qabanayaa nafta waxaan ku sasabaa sawirka horteyda yaalla sawirkayga sawirka waa taan markii hore isweydiinayan lahaa maxaa sawirka meesha dhigay aawey isagiyo dhaba aad iyo aad aad iyo weliban markay qisada ka sheekaynaysa waa qiso dhaba ayay tidhi welibana dee xaaji ninay isjeclaayeen ayaa marka xilligaa heesta looga samaynaya waaw markaa sawirkiisa ayay aroorta arki jirta waa Aad.
farxiya rasta heestaas oo ku luqaynaysa
Thank you.
codkaasi farxiyo rasta wuxuu gebagabo u yahay idaacadayda duhurnimo caashacuud iyaanu ismaaciil xuseen farjare iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ka kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.